wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta galmudug cumar maxamed diiriye guureye ayaa xilka u kala wareejiyey guddoomiye hore ee degmada hobyo cabdulaahi axmed cali faad iyo guddoomiyaha cusub cismaan axmed cabdulle munaasabada xil wareejinta ayaa waxaa ka qeyb galay maamulka degmada hobyo saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda odayaasha dhaqanka dhalinyaro iyo haween guddoomiye hore ee degmada hobyo cabdulaahi axmed cali ayaa sheegay in maamulkiisa intii uu joogay uu wax badan ka qabtay hirgelinta iskuullo ay wax ku bartaan ardayda degmada hobyo waxyaabaha aan ku faanayn waxaa ka mid ahaa magaalada hobyo ma lahayn iskuul ardadu ay u dareerto maalintaan imaanayn maantana dugsi hoose dugsi dhexe iyo dugsi sare iyo weliba dugsi labaad oo kusoo biiray magaalada laba iskuul ayaa ka furan kasta aan taagay aan leenahay waxqabashadiisu way muuqataa waa dugsi ugu horre aan ka dhisno kasoo horjeeda xarunta degmada waxyaabaha aan rabno inaan tago oo aan runtii aan iloobi karin waxaa ka mid ah in niman denmarkeysa oo hadda ka hor aan kula kulmay magaalada ceelhuur ayagoo saaran markab oo uu iisoo diray madaxweynihii hore madaxweyne cabdikariin xuseen cabdikariin guuleed uu yidhi u tag nimankaas inay weydiiyeen su-aala waxa hobyo iskool u weyday ceelhuurna ay u leedahay gawaanna ay u leedahay wisilna ay u leedahay calulxumadaas waxay keentay leyma dhiibin xil markaas inaan meelaha koowaad oo aan ka fikirnay noqoto maantana alxamdulilaah waxaan dareemayaa ardada ka baxday kuwa dhiganaya iyo kuwa aan rajeynayno waxaan rajaynayaa inay tahay waxyaabaha oo mujtamacan horumarin karo dhibaatada iyo mashaakilaadka qabyaaladana ka bixin kara waayo ardadu meelay ku wada xarootaa guryo kala duwanna waa ka soo tagaan guddoomiyaha cusub ee degmada hobyo cismaan axmed cabdulle ayaa ballan qaaday inuu ka shaqayn doono horumarinta degmada hobyo oo reer hobyo aan uga tegi doonno dhaxal ah wadatashi isku tashi iyo horumarinta deegaanka si aan ula tartanno deegaanada kale ee soomaaliyeed gaar ahaan kuwa galmudug waxaan rabaa inaan dhowr waxyaabood oo runtii aada muhiim nugu ah inaan hoos tago roor hobyo waxaan leeyahay hoostiidaye horumar ma gaaro haddii annaga isfiirinno oo dhaanno meeshaan nin hebelu ku fiican tahay meesha annaga nugu fiican tahay tanina annagu cunnay ku fiican tahay horumar ma gaaro wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta galmudug cumar maxamed diiriye guureye ayaa u mahad celiyey guddoomiyihii hore ee degmada isagoona kula dardaarmay guddoomiyaha cusub inuu wax ka qabto baahiyaha ka jira degmada hobyo soomaalida inta badan waxaa lagu yaqaanaa dad xiiso iyo soo dhoweynta waxaa laga yaabaa maamulka waxaan arkayay guddoomiyaha wuxuu ka soo degay caasimadda galmudug dhusmareeb ilaa iyo cadaado gaalkacyo deegaano fara badanoo ilaa u dhexeeya hobyo iyo gaalkacyo soo dhoweyno aad u qiimo sarreeya oo ayaa loogu sameeyey guddoomiyaha iyo wafdigiisii la socday waxaan leenahay ha kala noqonina guddoomiyaha taageeradaas aad u muujiseen